الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا عشر كان وحوك بالعبانية آيات بقول اللحاد من سورة البقرة قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير قال تعالى إلهي وحي سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية وعلى الله يا nasakhii waa iyadii aynu casharkii darsigii kan ka horreeyey ku soo qaadanay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina hadde raacina haddii la joojiyey oo lagu beddelay in la yidhaahdo undurna waquulu undurna waxa weeyaan nasakhii shay meesha laga qaado oo shay kale la keeno weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa nansakh wixii aan nasakhno oo min aayatin aayada ow nunsihaa ama aanu nebiyullaahi maxamedo ku halmaansiino oo aanu qalbigaada ka tirno na'ti la nimaaneen waxaan la imaanaynaa bikhayrin minhaa bikhayrin mid ka khayr badan minhaa xaggeeda oo muuminiinta uga nafac badan ow mithlihaa ama iyadii oo kale tii la nasakhay mid la mid ah ayaanu keenaynaa maa nansakh min aaya nasakhu waxa weeyaan xagga luqada alibdaalu walizaala baa la yidhahda wax la buriyey ama la zuuliyey waxay dhahaan nasakhati shamsu dilla qoraxdiibaa waxay nasakhday waxay suulisay meesha ka waday hooskii laakiin xagga sharciga nasakhu waxa weeyaan rafcu xukmin sharciyin xukum sharciya in la kor yeelo oo meesha laga qaado iyo in lagu bedelo bixukmin aakhar xukun kale tabdiiluhu bixukmin aakhar in xukun kale lagu bedelo kaasaa nasakhi noqonaya marka wixii aan nasakhno oo min aayatina ow nunsihaa qiraa'aad baa ku jire waa min annisyaan waxa weeyaan aanu qalbigaada ka tirno ee ku halmaansiinno naati la nimaaneen waxaan la imaanaynaa bikhayrin minhaa mid ka khayr badan aw mithlihaa ama la midkeed mid idinka nafac badan xagga adduunka ama xagga dambaba fil caajili wal aajil labadaba way noqonaysaa adduunyada iyo aakhire labadaba mid idinka khayr badan xagga degdega adduunka ama xagga dambe oo waa maxay mashaqadii iyo dhibaato idin haysatay baa laydinka nasakhaya laydinka kor qaadaya mid ka khayr badan baa laydinku bedelaya idinka nafac badan waa adduunka amaba waxa weeyaan mid baa kalea lagu bedelayaado waa mid idinka ajar badan oo idinka thawaab iyo khayr badan ayaa laydinku bedelaya aayaddu waxay ku soo degtay baa layidhi nimankii yahuudda ahaabaa waxay dhaheen alaa tacjabuuna liamri muxammedin muxamed amarkiisa ma waydnaan la yaabayn oo maxay ta waxa weeyaan amara asxaabahu biamrin asxaabtiisa amar buu amray arrin buu yidhi arrintaas amar weeye ha la sameeyo uma yanhaahum canhu hadhowna biri waa ka nahyinayaado arrinkii joojiya buu leeyi wayaamuruhum bikhilaafihi shalay sidoo amray si khilaafsan buu markaa amrayaa oo dhahayaa sidaan dambe ha lala yimaado waxay kaloo dhaheen yahuuddu maxamed hadal buu maanta dhahayaa birrina waa ka noqonaya marka waxay dhaheen famaa haadaa famaa haada alqur'aanu ilaa kalaamu maxamed qur-aankaani waa maxamed hadalkiise xag rabbi kama imaan ilaahay intuu arrin sameeyo inuu hadhow ogaado si kale inay sidii ku fiican tahay maahee binu aadankay taasi ka suurowdaaye isbeddelkaase waxa weeyaan maxamed baa naftiisa xaggeeda ka keenay sidaas waxaan isburinayaa isagaa wata bay dheheen markaasa ilaahay aayadda soo deji oo waxaa la yidhi wixii annagu aan sidaa ma ahee arrinkaa horena markii lagu camalfalayey waxaa joogay baahidiisaa joogto waa loo baahnaa kan dambe hadda markii la keenayna kanaa xilligan la jaan qaadayo isna baahidiisa ay joogtaa oo loo baahan yahay labaduna xag rabbi bay ka yimaadeen ilaahay xaggiis bay ka yimaadeen subxaanahu wa tacaala naati bikhayrin minha aw milihaa alam taclam ma waadan ogeyn waaba og tahay muqaadabka waxaa lagu bixinayaa waxa weeya inuu qiro u yidhaahdo taqriirka u yidhaahdo alam taclam ma waadan ogeyn inuu yidhaahdo waa ogah waadba og tahay ana allaha ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun ilaahay mid kale inuu yahay subxaanahu wa tacaala sidaas ma waadan ogeyn alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir marka ummaddaa loo masiinayaa meesha waxa weeyaan alamta calamtaas khitaabku waa nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin muraadka ummaddiisaa loo jeedaayo waxaa laga sii garanayaa aayadda gadaalkeedoo wamaa lakum min duunillahi marka leeyahay ummaddii lala khidaamay taas baa lagasii laga sii fahmaya marka dadka waaweyn baa loola hadlayo rususha oo hadalkii iyagaa loo marinayaa ummaddii si hadalku ugu sii gudbo marka nasakhu waxa weeyaan baab weyn waa dee abwaabta diinta ka mid a waxa weeyaan nasakhu aqsaam buu leeyahay nasakha mid waxaa la yidhaahdaa in la nasakho tilaawadii aayaddan akhriskeedii laakiin xukunkeedii inaan la nasakhinin ee lagu dhaqmayo aayaddii laakiin akhriskeedii baa la nasakhay sida aayadda aayatu rajmiga ah oo ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhum albatta waxa weeyaan kitaabkii kuma taallo oo lama akhrinayo laakiin xukunkeedii iyo rajmigii waa jira dayib kaasi waa yaryahay naskha noocaas oo waa midka la leeyahay ow nunsiha aanu qalbigaada ka tirno oo ku halmaansiino nasakha labaad waxaa la yidhaahdaa waxaa la nasakhayaa xukunkii baa la nasakhayaa laakiin tilaawadii iyo akhriskii lama nasakhayo oo aayaddii waxay ku taallaa kitaabka waa la akhrinayaa xukunkeediina waa la naskhay sidaa aayadda ciddatulwafaat dhimashada ciddadeeda dumarku ciddo tirsanayeen hal sana inay ciddo tirsadaan aayaddaasoo suuratulbaqara ah waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj aayaddaas waxaa lagu nasakhay ciddadii in laga dhigay afar bilood iyo toban beri oo aayad kalaa sheegtay yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra waxaa ka mid ah aayaad kaloo badan oo lagu nasakhay aayaddan iyo aayatu sayf oo jihaadka la isku amray dayib waxa weeyaan xukunkii baa la nasakhayaa laakiin akhriskii waa jooga waxaa ka mid ah aayado kale oo aayaddii qofka mu'minkaa inuu toban gaal ou la dagaalamo oo uusan ka cararin ee u sabro aayaddii tilmaantay waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay laba nin inuu iska celiyo ninka mu'minkaa uusan ka carari karin marka waxa weeyaan taa kuwa hore xukunkooda waa la nasakhay tilaawadiina waa joogtaa waana mid badan oo qur-aanka ku badan aayaddii la nasakhay iyo tii wax nasakhdayba waa joogaan kitaabkii ku yaallaan waa la akhrinayaa laakiin midda la nasakhay lagu camal fali maayo dayib maxaa haddii la naskhay meesha ugu taallaa waa kalaamkii ilaahay oo haddii la akhriyo ajarkii iyo thawaabkii ayaa soconaya oo qofka uu ka helaya nasakha saddexaadna waxaa la yidhaahdaa in xukunkii iyo tilaawadiiba la nasakho xukunkiina lagu dhaqmi maayo akhriskiina waa la naskh waxaa jidhay radaaca sida caaisha warisay aayad oranaysay cashru radacaatin yuxarimna ilmaha toban jeer baa la nuujinayey radaacaada oo islaamtu aysan dhalin markaas hooyo kale u noqonayso markaas waa la naskhay xukunkiina waa la naskhay akhriskiina waa la naskhay oo kitaabkuma dhex taal shan nugmaa markaa lagu bedeli in shan jeer hadday nuujiso ay markaas sidaa radaaci ku xasilayo dayib maa nansakh waxaan nasakhno oo min aayatin aayada intaas waxaa soo hoosgelaya laba arrimood oo saddexdaa nooc aan soo sheegnay oo aqsaamta nasakha ka mida laba ka mida soo gelaysa midi waxa weeyaan xukunkii iyo iyo lafdigii akhriskii labadaba in la nasakhay waxaa kaloo soo gelaya arrin labaad oo ah xukunkii keliya in la nasakhay maa nansakh min aayatin aan nasakhno xukunkii xukunkeedii iyo tilaawadiiba waa nasakhna ama xukunkii keliya nas- nasakhna oo amase nunsihaa tanna waxaa soo hosgelaya qeybtii kale ayaa soo hosgelaysa oo waxa weeyaan waxaa la nasakhay akhriskii laakiin xukunkii lama nasakhin imaam alqurdubi wuxuu leeyahay jumhuurtu waxay ku tageen nasakhu wuxuu gaar ku yahay waxyaalaha awaamirta iyo nawaahida ah haddii arrinku arrin khabara uu yahay khabarka laa yadkhuluhu nasku nasakh ma soo galo maxaa yeelay ilaahay dushiisa been kuma bannaan warkii ilaahay sheegay waa soo u sheegay macnuhu waxa weeyaan wixii aan nasakhno oo aan xukunka aayadaha ka mid a oo aan xukunkooda meesha ka qaadno iyadoo aayaddii akhriskeedii meesha ku yaallo sida aayaddaas hadda halka sano dumarku ciddo tirsanayeen oo kale sida taasoo kale ama aan nasakhno xukunkii iyo akhriskiiba aan meesha ka qaadno sida midaan nuugmada sheegaysa tobanka jeer ah oo nunsiha aanu qalbigaada ka tirno waxaa kaloo jidhan ow nansaha nuunka la kordhigo siinkana saa loo kordhigo nansaaha aan macnaha aanu gadaal marino aanu dib marino weeye xukunkeedii baan baaqi yeelaynaa tilaawadeediina waan gadaal marin sida aayadda rajmiga oo kale ilaa rajmigii waa jiraaye dayib nansaaha markii la akhriyey weye ow nunsiha haddii la akhriyana waa sidaas aynu markii hore marnay sidaa hadday dhacdo naati waxaan la imaanaynaa oo jibriil baa loo soo dhiibayaaye bikhayrin minhaa aayad biaayatin hiya khayrun wa ashalu cala alcibaad aayad uga sahlanaan badan oo uga khayr badan waxa weeyaan addoommada tii la nasakhay mid uga khayr badan ayaanu soo dejinaynaa oo idiin ajar badan ama camalfalka idiin sahlanaan badan haddii aayaddii horena khayr wey lahayd middaana khayr wey leedahay kulli waa kalaamkii ilaahaye xagga rabbi bay ka wada yimaadeenoo dhankaa khayriyadu waa isku mide waxa weeyaan waxaa laga hadlayaa xaggan waxa u xasilaya dadka addoommada dhankooda marka laga fiiriyo wey xagga sahlanaanshaha xagga ku camalfalka xagga ajar badnaanta dhankaa weeyaan waxaa jiray marka nasakhaas mar waxa weeyaan shayga meesha laga qaaday shay ka sahlan baa la keenayaa sidaa toban nin la dagaalan mu'minka markii la yidhi laba nin baa looga dhig toban nin iyo laba nin waa kala badan yihin labada nin baa marka sahlan marna xagga ajarkaa badanoo waagii hore waxaa la yidhi ama sooma takhyiir baa la siiyey ama fidye iyo raashin iska bixiy markii dambena soomkii baa la cayinaday oo la waajib yeeladay oo sooma baa la yidhi dayib ajarkii baa badan soomka markaas dayib taasina wataa oo hadda soonkaaba culays badane oo raashin bixinta u ka culays badan yahay laakiin waa ka ajir badan yahay naati bikhayrin minhaa aw mithlihaa ama lamidkeed baan keenaynaa tii la nasakhay mid la mida xagga nafca xagga thawaabka xagga camalfalka isku mid ay yihiin oo maxay noqonaysa mathalan markii hore waxaa loo tukan jiray baytulmaqdis xaggaa sakhradaas xaggaasaa loo tukan jira oo la qaabili jiray salaada markaasaa waxaa la waajib yeelay kacbada in la qaabilo marka inaad baytulmaqdis qaabishid waa dhinac waa jiho kacbada in la qaabilana waa jiha jiho weeyaan marka ow mithliha weeyaan hadba tii ilaahay ku amrayna ajarkii isku mid buu ku ahaa milinimadiina dhankaasaa laga fiirinaya hadba addoommada sida u khayrka badan oo u sahlan baa ilaahi subxaanahu wa tacaala u jidaynaya oo u tashriicinaya intaa markii la maray oo sidaa laynoo ku tilmaamay oo nasakhii sidaa looga hadlayo naasikha kan wax nasakhayana markasta xaqiiqa ahaan waa ilaahay ilaahay baa nasakhaya waxa la nasakhayana waa xukunka meesha laga qaaday kan lagu camalfalayana waa kan lagu bedelay xikmadda ku jidha nasakha waxa weeye tusaale haddii lasoo qaado masalan ninka takhtarka ah ama qofka dabiibka ah oo dadka jirkooda daaweeya marmar buu qofka cunnada ka beddelaa daawooyinkuu ka beddelaa wuxuu uga beddelayaa qofkan dabcigiisa iyo hawada iyo wakhtiyada hadba wix u munaasabuu fiirinaya ambiyadan ilaahay soo diray waxaa loo soo diray dadka nufuustooda inay islaaxiyaan oo takhtariyaan oo daaweeyaan dayib markaasay daaweynayaan waxbay beddelayaan waxbaa loo soo dhiibayaa sida kani daawada u qorayoo kale sidaasoo kale iyagona nufuusta uga shaqaynaya acmaasha sharcigaa baa nufuusta daawo u ah iyo akhlaaqda wanaagsan ilaahay baa markaa xukunkii xukun ku beddelaya waxaa laga yaabaa bay dhaheen fahukamaa anna shahda xabag barshaha ama malabku yakuunu dawaan marbuu daawo u yahay lilbadani fii waqti malab in qofka la yidhahdo isticmaal oo ay daawo u tahay waa badanta waxaa laga yaabaa marmar in la yidhahdo malab ha isticmaalin oo xanuun buu kugu keenayaa iska dhaaf iyadoo malabka caafimaad yahay oo ilaahay noo sheegay laakiin qofkan xaaladda uu markaa maraya in laga joojiyo acmaashii sidaasoo kale weeyaan ayib markaa nasakhu iyo ka hadalkiisu waa baab weyn oo hadda usuul fiqiga iyo looga hadlo oo aada u ballaaran weeyaan intaa haddaan kaga tagno ilaahay wuxuu yidhi alam taclam ma waadan ogeyn nabigaa lala hadlayaa ummaddaa loo sii marinayaa anna allaha ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaanti qadiirun inuu yahay wax kasta ilaahay waa wada nasakhaasaa ka mid ah nasakhaas ayaa ka mid a alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir alam taclam ma waadan ogeyn anna allaha ilaahay lahu ilaahay inuu u ahaaday milku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walarda ardada mulkigoodu wamaa lakum idinkana idiinma ahaanin min duuniillaahi ilaahay sokadiisa min weliyin weli idiinma ahaanin walaa nasiirin mid nasiirana idiinma ahaanin waana la xaalayn karaayo walxaal maa lakum idinka uusan idiin ahaanin min duunillaahi ilaahay sokadiisa min weliyin iyo walaa nasiirin sidaa markii laynoo tilmaamay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi am turiiduuna bale am bimacnaa bal weeye turiiduuna ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaa weydiisaan mu'miniinay ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaa weydiisaan rasuulakum rasuulkiinna inaa weydiisaan su'aalo aan fiicnayn kamaa su'ila muusaa muuseba sidii loo weydiiyey min qablu horay oo yahuuddu u weydiiyeen oo maxay dhaheen yahuuddu waagaas arinallaha ilaahay na tusi jahratan si cayaana noo tus markaasay ummaddiina dhumiyeen iyana waa dhumeen waman yatabadeli ilkufra kufri iyo gaalnimo qofkii beddel qaata biliimaani iimaan ku beddel qaata oo booskii macnaha baadinimada inta qaata hanuunkii ka taga gaalnimadii inta qaata iimaankii ka taga faqad xaqiiqay daalla kaasi waa dhumay sawaa'a asabiili buu ka dhumay baa ilaahay yidhi waa min idaafati sifati lilmawsuuf waxa weeyaan wuxuu ka dhumay sawaa'a asabiil adariiqa alsawiya dariiqa musawigaayoo toosan oo hagaagsan kaa iyuu ka dhumay weeyaan qofkaasi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadda kahiirun in badan waxay jeclaadeen oo min ahlilkitaabi in badan oo ahlu kitaabka ka mida yahuud iyo nasaaro ah waxay jeclayseen low yarudduunakum inay idinka ahaysiiyaan low yarudduunakum bimacnaa sayira yusayiruunakum inay idinka ahaysiiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina gadaalkiisa inay idinka ahaysiiyaan kufaaran inay idinka ahaysiiyaan intaa iimaan lahaydeen ka bacdi gaala inay idinka dhigaan ayay aada u jeclayseen maxaa dhacay waa waa xasadan xasadan liajli xasad weeyaan xaasidnimo darteed oo min cindi anfusihim ka ahaaday xasadkaasoo min cindi anfusihim ka ahaaday naftooda agteeda xaasidnimo ku jidha weeyaan min bacdi maa shay dabadiis bayna jeclayseen waddada hore ku xir jaariya majruurkan min bacdi maa tabayana inta u caddaaday dabadeed lahum iyaga alxaqu xaqu inta u caddaaday dabadeed ayay jeclayseen in badanoo ka mid a ahlu kitaab inay gaalnimadaas macnaha idinka ahaysiiyaan ee facfu iska cafiya wasfaxu iska dhaafa xataa yaatiya allahu ilaa ilaahay kala imaanaya biamrihi amarkiisa ina allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun ilaahay mid awooda weeyaan waxayaalaha awoodana waxaa ka mid ah markii waktigeeda la gaaro ilaahay inuu ka cargoosto subxaanahu wa tacaala ina allaha calaa kulli shayin qadiir wa aqiimuu waxaad oogtaan asalaata salaada ooga wa aatuu waxaad bixisaan azakaata zakada bixiya labadaasoo tiirarka islaamka ka mid ah oo midna ay tahay cibaado badaniyo salaadiiya midna ay tahay cibaado maali ah oo zakadiiyo xoolaha laga bixinayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa tuqadimuu waxaad hormarisaan lianfusikum naftiinna wixii aad u hormarisaan oo min khayrin khayr ah daacayo wanaag ah salaad iyo sadaqa iyo camal saalix ah faral iyo sunno kow doonaba ha noqde tajiduuhu waad helaysaan kaas cinda allaahi ilaahay agtiisaa ka helaysaan meel kale idinkama horraysee cinda allaahi weeyaan ilahay agti baa ka helaysaan ina allaha ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun ilaahay mid arkayo raqiiba weeyaan waa mid daalacanaya acmaashiinna ilaahayna waa idinku abaalmarinayaa subxaanahu wa tacaala markii la gaaro is abaalmarinta ilaahay waa idinku abaalmarinaya subxaanahu wa tacaala markaa qofka halkaas wax u horumarsaday waxa weeyaan ilaahay agtiisa u yaallaan akoonka rismiga ah iyo kaydka rismiga ah ayay ugu dhacayaan waxaana ula baxayo iyo waxa khayrka ah haddaysan xataa xoola ula baxaya ahayn cibaadadii iyo daacadii sida fiican uu la yimid halkaas baa loogu kaydinaya ilaahay agtiisuna ka helaya subxaana wa tacaala waxa halkaa ka helaya waa thawaabkii iyo ajarkii weeyaan amaasha thawaabkeedii ayaa halkaa loogu kaydinaya waxaa la tilmaamayaa ma qofku marku dhinto dadku waxay dhahaan maa khallafa qofkani muxuu ka tegi oo dad iyo dunyaho hebel muxuu muxuu ka dhintay ama muxuu ka tegay bay dhahaan laakiin malaa'igtu waxay dhahdaa baa la yidhi maa qadama qofkani muxuu soo hormarsada sidaa hadday tahay marka khayr iyo daaciyo wanaag in aynu hormarsanno ayaa loo baahan yahay cumar binu khadaab radiallahu canhu baa ama waxuu soo maray baa la yidhi qabuuraha baqiic wuu salaamay assalaamu calaykum ahla alqabuur bay yaa ahla alqabuur wuxuu ku yidhi akhbaaru maa cindana annaga warka aan hayno agtayada yaalla waxa weeyaan dumarkaa ka dhimateen waa la guursaday guryahaa ka dhimateen waa la dego dad kalaa degay xoolahaa ka dhimateen waa la qaybsaday dayib markaasaa waxaa hadlay baa la yidhi wuxuusan maqlayn haatif ah buu codkiisa maqla waxaa la yidhi ina khadaabow annagana warka agtayada waxa weeyaan wixii aan soo hormarsanno khayr ahaa cibaado iyo daaciyo wanaag iyo sadaqo waa helna wixii aan nafaqa iyo khayr bixinay waa ka ribixno waa ka faa'iidnay wixii aan soo gadaal marsannaynse waa ku khasaarnay ee qofku wuxuu dadkiisa uga dhinto faa'iida ku jidho oo waa fiican tahay laakiin waxaa dhacda inuu dad aan wanaagsanayn ama aan khayr ka soo shaqaynayn laga yaabo wuxuu tabcay inay iska qaataan iskaga raaxaysaan aysan waxba haba yaraatee uusan isaguna markaa ka soo gaarin sayid calina sidaasoo kale qubuuraha marku galo ayuu hadalla hadalladaa ku dhow ayuu dhihi jiray baa layidhi waxa weeye wuxuu intuu la hadlo wuxuu dhihi jiray hadday ila hadlayaan waxay dhihi lahaayeen inna khayra zaadi taqwa sahay waxa ugu fiicani maanta waa cabsida ilaah qofka markuu dhinto ibnu aadamku saddex shay mooyaane wixii kale camalkiisa waa go'ayaa shayga koowaad waa sadaqa jaariya shayga labaad waa cilmun yuntafacu bihi cilmi lagu intifaco shayga saddexaadna waa waladun saalixun yadcuu lahu u duceeye marka kaa hore oo sadaqa jaariya waxaa soo gelayaa la yidhi masaajidii la dhisayey macaahiddii cilmigoo la dhisayey mustashfayaadkii iyo isbitaalladii dadka lagu daaweynayey malaajidii iyo xarumihii dadka macnaha lagu xanaanaynayey dadka baahan iyo dadka waxbaranaya iyo dadka dhibaataysan meelihii maaragtay loo diyaarinayey waa iska wada sadaqa jaariya culimmadu ku fasiraya cilmun yuntafacu bihi waxaa soo gelaya wax allaale qofku wuxuu ka tegay oo kitaab uu qoray ah ama culuum uu dadka baray cilmi uu dadka beri jiray iyo wixii cilmigaa loogu baahan yahayoo culuumta diiniga culuum kale usii baahan tahayoo naxwihii iyo sarfigii iyo culuumul aalihii iyo waxaas waa loo ajarkiibuu helaya waladun saalixun taas ilmaha saalix baa lagu qeyd waaye leanna qofka camalka saalixa la imaanaya oo xasilinaya waa isaga qof aan saalix ahayn dee camal saalix laba imaan maayo amaa xagga dembiga aabbaha ama waalidka wax dhalay ilmaha dembigo la yimaado ma soo gaarayaan mar hadduu isagu ku tabcay inay khayr sameeyaan yadcuu lahu baa lagu daray waladun saalixun yadcuu lahu u duceeya waxaa lagu boorinayaa ilmaha inuu waalidkii u duceeyo aabbihii iyo hooyadii iyo dadkii la midka laakiin qayd ahaan hadda loogama jeeda waxaa la leeyahay ajarku markasta waalidku waa helaya hadduu qofka aan daaca la yimaado ilmuhu hadduu u duceeyey haddii kaleba qofkii waalidkii tabcay ajarkii waa la siinaya leanna camalka saalixaayo ilmuhu la imaanayo waalidkiina waa loo qoraya ama ha u duceeyo ama yuusan u ducayn waxay la mid tahay baa layidhi qof geed geed buu beeray geed buu abuuray markaasaa geedkaa miro u yeeshay mirahaas ajar buu ka helayaa qofkii geedka tallaalay qofkii miraha cunay ama qofkii geedka tallaalay ha u duceeyo ama yuusan u ducayn qofkaana ilmahan isagaa tallaalay oo laga beeray waxa weeyaan ajarkii waa helaya saasoo kale ayaa iyadana lagu tilmaamay oo ay la mid tahay baa layidhi ayib sidaa marka ay tahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala intaa markii laynoo sheegay ina allaha bimaa tacmaluuna basiir wa qaaluu waxay dhaheen lan yadkhula aljanna kuwii yahuudaha waxay dhaheen lan yadkhula ma gelayo aljannata jannada ilaa man qof mooye kaana ahaaday huudan huud macnaha huudan yahuudiyan bay ka dhiganta yahuudi qofa waxaan ahayn janno geli maayo aw nasaaraa waxay ka dhigan tahay nasaarana waxay dhaheen jannada geli maayo ilaa qof nasaaraa mooyaane nasraani qofa waxaan ahayn jannada geli maayo iyago laftooda iskuma ogola yahuud keliyaa gelayso annagay nagu gaartay jannadu yahuud saasay qabaan nasaaraduna sidaa waxay qabaan annagay nagu gaartahay nasaare keliya ku gaartay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taas iyadaay amaaniyuhum hididiilahoodii weeyaan khayaalaad iyo iska axlaam iyo qarow iyaga ku jira weeyaan oo annaga unbaa jannada iskale ay leeyihiin qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam haatuu waxaa la timaadaan burhaanakum xujadiinni la imaada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad tihiin sheegashadaa janno keligiin inaad gelaysaan haddaad ku run sheegaysaan xujadiinni la imaada balaa iskaba dhaafe inaan la yidhaahdo jannada cid kale geli mayse in keligiin baa geliya in la yidhahdo iskaba dhaafe cid kale geli mayso meesha ha ka dhahdeen annaga keliyaa gelayna cid kale inaysan gelin iskaba dhaafe waxay ka dhigan tahay kayrkiin baa gelaya balaa iskaba dhaafe kayrkiin baa jannada gelaya man qofkii aslama waxa weeyaan hoggaansama camalkiisa yaa ilaahay isku dhiiba man qofkii aslama dhiga wejho wejigiisa u hogaamiye lilaahi ilaahay oo ilaahay naftiisa u dhiiba aslama bimana aslama wejhahu lilah qofkii ilaahay u hogaansama oo wejigiisa wejigaa la cabiro xubnaha kan ugu cajo badan weeye wejigu walxaaluwa isagu muxsinun mu'min uu yahay oo ilaahay rumaysan yaho nabiga raacsan yahay calayhi salaatu wasalaam falahu qofkaa waxa uu ahaaday ajruhu ajarkiisiibaa uu ahaaday cinda rabbihi rabbiga agtiisa walaa khawfun wax cabsiyana calayhim iyaga dushooda ma ahanin manta waxaa la weeye lafdigeedaa la fiiriyado ajruhu damiirkii mufradkaasaa laga dhigay cinda rabbihi walaa khawfun calayhimna jamcaasaa laga dhigayo macnihii mantaa la fiirinaya walaa khawfun wax cabsiya calayhim iyaga dushooda ma ahanin aakhiro kaya ka cabsan mayaan walaa hum yaxzanuun adduunka waxay ka tageenna ka walbahaari mayaan sidaas weeyaan xaalkoodu walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun sidaa weeye xaalkoodu cinda rabbihidaas ajarkiisi oo ilaahay agti ku leeyahay waa cindiyadaas waa tashriif iyo ma garanaysaa karaamayn ilaahay agti in camalkaa saalixa uga horeeyo ayaa sidaa loogu tilmaamahayaa waxaa la tilmaamayaa walaa khawfun calayhim aakhirada naar ka baqi mayaan adduunka way baqayaanoo haddee waxay ka baqayaan ciqaab bay ka baqayaanoo ilaahay bay ka baqayaanoo waa cibaadaysanayaan ayib taa waa mid waxaa kaloo jira meeshaas walaa hum yaxzanuun qofka muuminkaa marna raxmadda ilaahay ka quusan maayo maxaa la yidhi laa yajtamicu khawfaani walaa amnaan laba cabsiyood ma kulmaan laba ammaanna ma kulmaan qofkii adduunka cabsada ilaahay ka cabsada aakhiro cabsi kale kama horaysee ammaan buu helaya qofkii halkan ammaan isi siiyana dee aakhira cabsi uga horeysaa aakhiro ayaa cabsi uga horeysaa oo khatar buu ku jiraa qofkaasina walaa hum yaxzanuun waxay adduunka uga tageen iyagana ka tiiraan yoon mayaan ilaahay baa u barbaarinaya ilmahoodii maalkoodii wixii ay tabceen ilaahay baa u dhaqaalaynaya subxaanahu wa tacaala
qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi laysat innasaaraa nasaara maysan ahaanin calaa shay-in shayna kuma dul sugna waxa weeyaan kuwii yahuudda ahaa horta nebi ciise iyagu ka gaaloobeen oo rumayn waayeen markaase waxay dhaheen nasaaradu diin saxiixa ma haystaan diin wax baadilay haystaan nasaaradu wax diina kuma dul sugna wa qaalat innasaara nasaarana waxay tihi laysat ilyahuudu yahuuddu maysan ahaanin calaa shay-in shayna iyana kuma dul sugna maxaa yeelay kuwa nasaarada laftoodu hadalkii oo kaley dheheen iyaga laftooduna nebi muuse ay ka gaaloobeen wal xaal hum iyagu yatluuna ay akhrinayaan alkitaaba kitaabkii iyagoo akhrinayaan yahuuddu waxay akhrinayaan kitaabkii towraad nasaarana injiil bay akhrinayeen iyagoo aqoon le bay gaaloobeen oo kufriyeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas kuwan mushrikiinta carabtu ay yidhaahdeen yaa gaalada kuwii maka joogay iyo carabta gaaladoodii iyo mushrikiintoodii kadaalika sidaas oo kale bay kadaalikada waxaa u celinaysaa kadaalika sidaas ay kuwaasi hore yidhaahdeen bay qaala aladiina kuwiina ku qowleen laa yaclamuuna aan waxba garanayn maxay ku qowleen midla qowlihim bay ku qowleen yahuudiya nasaare hadalkoodii oo kale kadaalikada waxa weeyaan sidaa yahuudiya nasaara tiri kadaalika sidaas ahlu kitaabku ay ku hadleen bay gaaladu waa saddex kuwo yahuuda iyo kuwo nasaara ah iyo kuwan kaloo mushrikiinta ah kadaalika sidaa kuwa hore ku hadleen oo yidhaahdeen bay qaala aladiina kuwiina ku qowleen laa yaclamuuna iyagu aan waxba garanayn iyow kitaabna ma lahayn kuwa mushrikiinta ayadoo nebi loo soo diraya ma jirin laa yaclamuuna aan waxba aqoonin midla qowlihim kuwa hore qowlkoodii oo kale ayay ku qowleen oo iyaguna kuwani waxay leeyihiin gaalada markaa joogay xilligii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam nebi maxamed isna shayna kuma dul sugnay lahaayeen haddaba haddii sidaa ay ku hadleen faallaahu ilaahay baa yaxkumu kala xukmaya baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada ilaahay baa kala xukumaya fii maa shay dhexdii baa ilaahay ku kala saaraya kaanu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan waxay isku hayeen isku diidanaayeen oo arrinka diinka la xiriira ilaahay baa ku kala saaraya oo ku kala xukumaya subxaanahu wa tacaala iyagoo hedalkooda hebel waxba ma haystay waxba laga soo qaadi maye ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku kala saaraya ayb marka midla qowlihim bay yidhaahdeen kadaalikadaas halkaa haddii laga bedelo midla qowlihim qowlkoodii oo kale kuwaa waxay yidhaahdeen oo kale ayay ku hadleen iyagiibaa xaqa isi siinaya dadkii kalena waxay dhahayaan hebel waxba ma haysto hebel xaq kuma taagna maxaa yeelay kulla xisbin bimaa ladayhim farixuun ayb sidaas weeye darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab